لذيذة كانت الأعوام بطعم الشهد مرتوية مليئة كانت الأيام بشوق mid ka mid ah marxaladaha ugu muhiimsan ee uu maro ardayga ku jira waxbarashada waa imtixaanka taasoo ah iskuday lagu qiimeeyo heerka uu la egyahay aqoonta ardayga iyo sida uu u fahmay duruustii uu horay u soo qaatay الآية يا سعدا كساكي نوره ضيا دموع الحمد inkastoo ay dhici karto in ardayga waxbarasho ahaan u fiican haddana uu ilduufo imtixaanada sida marar badan dhacda imtixaanadu aanay ahayn halbeeg rasmi ah oo ka tarjumaya aqoonta qofka haddana waxaa muhiimad gaar ah uga fadhiya ardayga ehelkiisa iyo macallimiinta soo waxbaray warbixintan waxaan kusoo gudbinaynaa talooyin muhiim ah oo ku socda ardayga xilliga uu imtixaanka gelayo ama uu isku diyaarinayo inuu imtixaan galo بعدك السقيا لذيذة كانت الأعوام بطعم الشهد مرتوية مليئة كانت الأيام بشوق نرقب الريا بشوق نرقب الريا marka hore waa inuu ardayga allah tala saartaa culeysyadana u kaashadaa baryada iyo ducada taasoo ah wasiilo waxtar leh oo haddii aanu nahay muslimiin uu allah nagu addoonsaday heer ducadu ay cibaado tahay sida uu nebiga sala allahu calayhi wasalama sheegay in ardaygu seexdo wakhti hore gaar ahaan cishaha kadib taasina waxay u suuragelinaysaa in wakhti fiican soo kaco muraajaco koobanna sameeyo wakhtiga looga talagalay imtixaankana uu xaadir ku ahaado goobtiisa waxbarasho ولا شيئا يوفينا waa inuu ardayga horey u qaataa dhammaan qalabyada uu suuragelinaya imtixaanka uu geli doono sida qalinka tirtiraha saacadda uu wakhtiga ku xisaabsado iyo wax waliba oo loo ogol yahay in ardaygu la galo fasalka imtixaanka sidoo kale waxaa wanaagsan in ardayga marka uu ka baxayo guriga akhristo adkaarta la jideeyey ee la akhriyo marka guriga laga sii baxayo marka uu imtixaanka gelayana waa inuu bisinka ku bilaabaa shaqada maxaa yeelay waa mashruuc waxa uu ka faa'iideeyaa barako iyo towfiiq allah idinkii مشاعري تحكي فكيف أبثها حرفا فهي waxaa wanaagsan in qofka tafaa'ulkiisu badan yahay ama rajadiisa inta aad imtixaanka ku jirto waxaa wanaagsan inaad allah dikrigiisa daa'imto taasoo kuu fududaynaysa imtixaanka sheekhul islaam ibnu teymiya raximahullah ayaa marka ay masalad ku adkaato waxa uu daa'imi jiray ducada iyo dikriga allah dooro goob wanaagsan marka aad gelayso imtixaanka intaba aad awoodi karto una fadhiiso qaab toosan adigoo dhabarkaaga toosinaya marka hore isha wadmari warqadda imtixaanka toban boqolkiiba wakhtiga lagu siiyey imtixaankana waxay khubaradu soo jeediyeen inuu qofka ku qaato indhamarinta iyo akhrinta su'aalaha imtixaanka isagoo aan wax shaqo ah bilaabaynin الأيام بشوق نرقب الريا بشوق نرقب الريا أيا marka aad qorayso jawaabaha ka bilow su'aalaha fudud kuna xiji kuwa adag dibna u dhigo su'aalaha aan xilligaasi jawaabtooda maskaxdaada ku soo dhicin kaasiimadu waa muhiim marka aad jawaabaha qorayso rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay in kaasiimadu ay xagga allah ka timid degdegsiimadana uu shaydaanka wato aad uga fakar marka aad qorayso jawaabta iskana ilaali waswaaska badan oo iskaga kaa dhexyaacin kara jawaabaha kuu saxnaa mar walibana xoogga saar malaha xooggan aadna uga fiirso su'aalaha laba jawaab yeelan karaa toban boqolkiiba wakhtiga imtixaanka waxaad u gaar yeeshaa inaad muraajaco ku samayso jawaabaha aad qortay rabitaanka ah inaad warqadda xilli hore iska wareejisana ka hortag yayna saameyn kugu yeelanin dadka degdegaya ee warqadaha imtixaanka wakhti yar ku dhiibaya مليئة كانت الأيام بشوق نرقب الريا بشوق نرقب ogow in qishka uu xaaraam yahay markaad warqadda wareejisana haddii aad ogaato jawaabkaa khaldan ku qanaco qadarta iyo qadaha allah عسى الرحمن يكرمك ثباتا في مراضيه ويعلي شانك دوما وترقى روحك العليا وترقى روحك العليا كانت الأعوام بطعم الشهد مرتوية مليئة كانت الأيام بشوق نرقب الريا بشوق نرقب الريا